fatahaadaha webiga shabeelle ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay bulshada ku nool deegaano hoostaga degmooyinka jowhar iyo mahadaay kuwaas oo sababay in qoysas danyar ah ay ka barakacaan guryahooda cabdulaahi yuusuf xuseen oo ah gudoomiyaha tuulada buurfuule oo aan wax ka weydiinay xaaladda tuulada ayaa sheegay in xaalad adag ay ka jirto tuulada kadib markii fatahaadaha webiga shabeelle ay cagta mariyeen in ka badan sagaal kun oo hegtar oo ku beernaa dalagyada kala duwan waxaa culeysi oo ka jiro waa ka warqabtaa jiilaalka hadda aan soo dhaafnay dadaal dheeraad aan samaynay oo carabtuur ku aadan annagayna isku tashani katuula ahaan saasay tahayna hadda kolleeba waa un ku baxsa wayna wax kasta aata wax walbo ilaahay ma soo dhinac maraane si toosa alla xaggiisa ugu yimaadaan qatar alla waaya waxaa culeys oo walaalna qabtay fatahaadii hadda inoogu dambaysay bishii maarso waxaa laga tabcay geley ku aadan maartada geleyga kaas ahay annagu waa dadaali dhehayna intii macnaha oo carabtuul aan samayna oo dhulbeereedkeena ku aadanaay waa ku baxsawayna biyo badanaa kasoo dhacay oo mar walba afar labaatan saac iskuwaayo lasii xiraayo dalagii hadda farow ka baxay oo hadda wixii ka dambeeya lagu noolaan lahay oo cunid ku aadanay mar dhow tirada hadda aan ku jirno bishaan hadda labaatan iyo saddexda maanta marayso raashin la cun u ahaa lahay laakiin waa la waaya ilaah xadiisa laga waaya alxamdulilah dhulkaas hadda aan ku sheegayo wuxuu ku aadan yahay saddex kun oo hectar waxaa ka xageeya marka oo tacabkan haddana guga laga sameeyey oo xareeta ku aadan lix kun oo hectar aydane wixii oo dhanna biyaha wada qaadayba markaan sidoo kale cabdulaahi ayaa tilmaamay in tuulada ay ku socoto biyo kaga imaanayo tuulada xudur ciise ayna wadaan dadaalo ay iskaga difaacayaan oo hadda waxaa lagu socdaa hadda ku sheegaa biyo xudur ciise kasoo dhacaayo ayaga waxawaaye anaga dadaalka samayni oo kale xoogaha waa ka yara gaabiyeen biyihii xaggooda kasoo dhacaaya hadda waa awood sheegteen kuwiyaa hadda lagu socdaa nasoo dnasoo marooy annaga dilaaxayna waxayna kusoo jihaysan yihiin biyahan kuwaan oo hadda oo macnaha taagan libiga ilaa iyo jeerada oo carmoole waxaa jirta cabsi badan oo ay ka muujinayaan biyo xooggan oo la sheegay in ay soo dhaafeen magaalada beledweyne waana codsi u jeediyay ganacsatada soomaaliyeed waxaa hadda dhigtayna kusoo dhacay biyaha hadda oo beryahaan la tacaalayni oo culayska badan lagu hayay kuwa dhaafsan in dhanka beledweyne hadda laga soo sheegaayo culayska hadda aan arkayno mid kasii weyn cabsidiisa aan qabnaa markaa inuu haddana lagu yimaado wallaahi hadda inta ma aragti inoo ceemato waa kista yaroo tuulada oo dhinaca la dhiganaayo kuwaasna hadday yimaadaan iyada nafsirkeeda meeshayna kasii baxday buu dhowdahayb biyay qabsadaan haddana tuulada mar kale marka waxaan samayna ma haynaba hadda dhul angeganoo markaas shaq laga qabta xataa ma joognaba wallaahi baaq badan waa jeedinaynaa ummadda gobolka ku nool waxaan leenahay arrimahaas noocaas eh qof kastoo samafar jecel inuu wax nagala qabto ayaan ka codsanaynaa hadduu alla eedno insha allah sanadkii laba kun saddex iyo tobankii sidaan oo kale fatahaada webiga shabeelle waxay saameyn lixad leh ay ku yeelatay dadka wax soo saarka beeraha iyo isku socodka gaadiidka balse hadda waxaa socda dadaalo la iskaga difaacayo fatahaada webiga oo ay wadaan bulshada ku nool deegaanada uu saameeyey fatahaada webiga shabeelle maamulka gobolka iyo kan hirshabeelle